من الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybtii koob iyo tobnaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan وتكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان tafaasiirta mucaasiriinta ee caan baxay allahna ummadda muslimka ah dhexdooda qabuulka uga yeelay waxaa ka mid ah adwaa'ulbayaan fii iidaaxi alqur'aani bilqur'aan oo uu qoray alcallaamah ashaykh maxamed alamiin moxamed almukhtaar ashanqiidi oo dhintay sannadkii kun saddex boqol sagaashan iyo saddexdii hijriyada tafsiirka uu qoray sheekhan waxay culimmadu ku tilmaamaan inuu yahay kan ugu wanaagsan uguna manaafacaadka badan tafaasiirta mucaasirka waana sida magaciisa ka muuqata oo uu sheekhu qur-aanka ku macneynaya qur-aanka laakiin waxa uu geeriyooday isaga oo marsiinaya suuratulmujaadala tafaasiirta kale ee mucaasirka ah waxaa ka mid a fii dilaali alqur'aan oo uu leeyahay al-ustaad sayid bin qudub bin ibraahim almisri kaas oo loo dilay diinta aawadeed sannadkii kun saddex boqol siddeetan iyo toddobadii hijiriyada dalka masar kitaabkan oo ka kooban lix mujallad oo waaweyn waxaa la dhihi karayaa waa khulaasada qof ku tadabburay kalaamka allah casa wajal si xeel dheerna ula noolaaday qur-aanka markaas ayuu aayaadka qur-aan ka saaray waaqicah oo xilligaasi noolaa taas oo kitaabka u yeeshay soocnaan uu kala gaar yahay kutubta kale sayid qudubah ayaa la kulmay weeraro dhinacyo badan uga yimid oo lagu doonayay in lagu dilo laguna masaxo dhaxalkiisa diineed ee ay maanta ummaddu wax ka haysato waxaana ololahan lagu sumcad dilayay si isku mid ah u qaatay shakhsiyaad kala jaad ah oo uu dan gaar ah leeyahay mid walba tafsiirkiisa inkasta oo lagu tilmaami karayo tafaasiirta ra'yiga ah haddana culimmada muslimiinta ee garsoorayaasha ah ayaa waxay sheegeen inuu yahay fikar la mahadiyey oo aanan ka hor imanayn shareecada islaamka walow si guud aanayba jirin bashar ka badbaaday khalad iyo gaabin haddaba waa kan sheykh cabdulilaah oo si kooban uga hadlaya shakhsiyadda sayid qudub iyo kitaabkiisa fii dilaali alqur'aan sayid qutub nin reer masar u dhashay masar u dhashay tuulooyinka masar mid ka mid oo munshiya la yidhaahdo maxaafadda loo yaqaano asyuud buu ku dhashay kun sagaal boqol iyo lixdii buu dhashay taarikhdu markaa miilaadiga ah wuxuu cimrigiisu lixdan sano ahaa lix iyo lixdankiina waa la dilay marka taarikhdiisa labaynu kala qaybinaynaa taariikhda hore nin muslim oo iska caadiya oo adiib ah suugaanaysta ah oo jaraa'idka masar kuwa ugu caansan wax ku qora kutub badanna alifay waqtigaas kutubta xataa qaar diinta oo ay ka hadlayso laakiin iltisaamkiisa iyo inuu walaa walbaraa qaato iyo inuu alxaakimiya ka hadlo marxalad danbay ahayd sayid qutub kitaabka uu qur-aanka ka qoray tafsiirka isagu tafsiirka kuma magacaabin fii dilaali alqur'aan qur-aanka hooskiisa oo kale si fiican ugu hadlay dariiqa cusub oo dariiqa waxa loo yaqaano altafsiir almawduuci alwaaqica ka hadlaya oo uu leeyahay ummadda maanta kitaabka waxaan ahayn kuma badbaadayso oo uu taariikhiyin usoo sardiyey qisooyinkii soo dhex maray gaaladii muslimiinta sidii asxaab ulkhduud iyo asxaab ulkahf iyo raggaas udhintu soo qaato oo aada isu dultaagay uu leeyahay in la helo fi ayaroo kitaabkan xambaarto oo maanta caalamkan bedesha kitaabkaasa aada maaratay gaalada u gubay waxaad arkaysaa inuu leeyahay khadkii salafkan ka fogaanay wxuu ummaddu shalay ku badbaaday wuxuu ahaa kitaabkaasa la qabsaday maantana dhaqankii ma jiro waa iska sheeganaynaa islaamkana waa mid afka buu inaga yahay uu leeyahay shucuubtuna waa ku degan yihiin xukaamtan xitaa waxay u haystaan oo almaaniinta oo murtadiinta baaba loo haystaa awliyaa al umuur oo laga dambeeya arrintaasu aada u bayaamiyey wuxuu banaanka soo dhigay xukaamta uu jamaal cabdinaasir ugu horreeyay maalinta carabta xukumaysay dhammaan ay murtadiin yihiin gaala yihiin inayna tahay in laga takhaluso wuxuu naftiisa ku waayana taasay ahayd markaas eed qutub waxaa siinaya magacan iyo uu ka tegay raadkan waxaa weeye mabda uu ku taagnaayo u dhintay marka isagu wuxuu ahaa nin qur-aanka dartii loo dilay qur-aanka dartii baa loo dilay waxaa weye mabdacaasi ku dhegay in ummadda wax ka bedelo kutubta kale ee mucaasiriinta islamarkaana laga qoray tafsiirka qur-aanka waxaa ka mid ah taysiirulkariimi araxmaani oo uu qoray asheykh naasir assacdi inkastoo kitaabkan uu yahay hal mujallad aadna u yaryahay haddana waa kitaab qaali ah oo si fudud oo sahlan si fudud oo sahlan kuu fahamsiinaya kalaamka allah casa wajal waana mid waxtar u leh qof walba oo muslim ah gaar ahaan ardayda barata cilmiga sharciga dhinaca kale waxaa in la xuso mudan qaar ka mid ah culimmada muslimiinta oo juhdi iyo dadaalba ku bixiyey inay ummadda u caddeeyaan aayaadka laga yaabo in faham ahaan ay soo degdegi waayaan waxaana culimmada wax ka qortay ka mid ah suldaankii culimmada cisudiin cabdilcasiis bin cabdisalaam assulami oo qoray kitaab lagu magacaabo fawaa'id fii mushkili lqur'aan waxaa xusid mudan in shaykhulislaam ibnu teymiya uu qoray risaalo lagu magacaabo tafsiiru aayaatun ushkilat iyo sheekh zakariya al ansaari oo isna qoray kitaab lagu magacaabo fatxuraxmaan fii kashfi maa yaltabisu fi lqur'aan sidoo kale waxaa casrigan aynu nool nahay la arkaa in qaar ka mid ah culimmadaa ay qaab diraasad ahaan ah uga hadlaan tafsiirka qur'aanka iyaga oo tusaale ahaan soo gudbinaya mowduuc gaar ah iyo sida uu uga hadlay qur'aanka kariimka qaab mowduucaas aan tilmaamayno tusaale ahaan waa sida tan qur'aanka kariimka ah iyo sida uu uga hadlay islaamka iyo kufriga qur'aanka iyo akhlaaqda jihaadka iyo qur'aanka midnimada iyo qur'aanka usluubkan waa hab mucaasir ah oo aanan shaac bixin xilliyadii hore waxaana culimmada muslimiintu tilmaamaan inuu yahay mid wanaagsan haddiiba la ilaalinayo manhajka muctabarka ah ee tafsiirka qur'aanka sidoo kale waxaa jira arrimo soo kordhay muddooyinkii dambe oo ay dadka qaar ku tilmaamaan icjaaska qur'aanka iskuna daya inay isku waafajiyaan qadaayaad mucayan ah iyo naska qur'aanka kariimka waxaana ka waramaya asheykh abu yaxya niman baa waxaa la yidhi waxaa la tegey maxay dayaxaa la aadaa la yidhi dayaxaa la aaday markaase waxay idhahdeen ilahay baa qur-aankiisa ku sheegay dayaxa in la aadaayo daliilkeena la yidhi keena markaasoo qur-aanka qur-aankaa sheegay siyaa macshara aljinni walinsi in istaطactume an tanfuduu min aqtaari الsamaawaati wاlard fanfuduha laa tanfuduuna ila bsulطaan marka suldaankii baa la helilay mara macnaha meesha kama dhex baxi kartaan baa la yidhi ilaa xujo la helo marka xujadii baa la helo dayac gacmeedkii baa la helay yidhahdeen aayadda qur-aanka maxay ka hadlaysaa adduunba ka hadla maysa maalinta qiyaamaha ayay ka hadlaysaa way weliba qoliyaha inta badan u baahan in la iska ilaaliyo u baahan waxaa kamida qoliyaha hadda icjaaz lqur'aanka wax loo yaqaano sharaxa shaygani aayadda hadduu macnaheedu ixtimaali karo oo macnihii hore ee culimadu ay ku fasireen aanu diidahayn dhibaato ma laha laakiin haddii macnahan noqdo macno aayaddu aan ixtimaali karin ama macne tafaasiirtii culimadu ay ku fasireen oo dhan kasoo horjeeda yahay muxuu yahay waa baatil waayo bal imaamu tabari raxmatullahi caleyh wuxuu idhaahdaa ninka aayadda qur-aanka ah ku fasira luqadda carabiga caadigee la yaqaano haddii aqwaalu saxaaba uu khilaafo ka kac ayuu noqonaya marka waa in laiska jiro weyaan markanna waa qawaacid guud oo lagama maarmaan u ah inuu ogaado qofka mufasirka ah ee doonaya inuu ku dhooxo qur-aanka si uu faham saxan uga helo marka laga hadlo muxtawaha guud iyo waxa uu ka kooban yahay qur-aanka kariimka idilkiisba wuxuu waxtar u yahay ummadda adduunyadeeda iyo aakhiradeedaba culumta ku dhex jirtaahina ma ahan wax dhammaad leh khayrkiisana ma go-o oo ma istaago allaha ka raalli noqda ee saxaabiga cabdulaahi bin mascuud ah ayaa waxaa ka sugan inuu yidhi qofkii doonaya cilmi ha barto qur-aanka waayo waxaa ku jira cilmiga dadkii hore iyo kuwii dambe muwaadda uu qur-aanku ka kooban yahay marka la soo ururiyo waa saddex qayb tan koowaad waa caqiidada waxaana soo hoosgelaya magacyada allah iyo sifaadkiisa aayaadka arrintaasi ku tusinaya in la rumeeyo maalinta aakhiro rususha kutubta iyo wax walba oo ka mida umuurahaasi mowduuca waanada oo isna ay soo hoosgelayaan qisaska qur'aanka kariimka tusaalooyinka wacadka iyo waciidka oo ah yabooha iyo goodiska mowduuca saddexaad waa sharaa'icda waxaana hoos imanaya awaamiirta iyo waxa la iska reebay axkaamta xalaasha iyo xaaraanta xadiid saxiix ah oo uu warinayo saxaabiga abidardaa waxa uu ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu ugu yidhi allah wuxuu qur'aanka u qeybiyey saddex qaybood qayb ka mid ahna wuxuu ka dhigay qul huwa allaahu axad haddii aynu intaa ku dhaafno saddexda mawduuca ee uu ka kooban yahay qur-aanka waxaa habboon in qofka kalaamka allah ku tadabburaya uu ilaaliyo saddex asal oo muhiim ahi asalka koowaad waxaa qur-aanka kariimka ah ka buuxaa amhilo iyo tusaalooyin badan kuwaasoo uu allah ugu talagalay in dadka uu maankooda ugu soo dhoweeyo xaqiiqooyin uu ka hadlayo shayga tusaalaha laga dhiganayo iyo kan tusaaleynaya ayaana waxaa ka dhaxaysa cilaaqo gundheer oo keenaysa in la fahmo tusaalooyinka qur-aanka waxaa loo qaybiyaa saddex tusaale cad oo sariix ah islamarkaana uu allah ku sheegayo ereyga mathal ama tusaale waxaana ka mid a hadalka allah casa wajal markii uu tusaaleynayey camalka gaalada waxaana uu yidhi والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب nooca labaad ee tusaalooyinka qur-aanka kariimka waa tusaalaha muujinaya micnaha islamarkaana uusan allah subxaanahu wa tacaala ku sheegin ereyga tusaale ama mathal waxaana noocan lagu magacaabaa tusaalaha qarsoon allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
nooca saddexaad ee tusaalooyinka qur-aanka waa qisaska wuxuuna allah ka sheekeynayaa qisaska ambiyada iyo ummadihii hore kaasoo ah tusaale aad loogu cibro qaato sheykh mahad warsameh abucabdiraxmaan ayaa waxa uu ka hadlayaa muhiimadda uu qur-aanku siiyey qisaska ujeeddada qisooyinka laga leeyahayna ma ahan sidii qisooyinka kale oo madadaalo ama thaqaafo laga raadiyo laakiin waa in lagu waana qaato cibro iyo duruusna lagala dhex baxo allahna wuu nooga warramay murtida iyo danta laga leeyahay qisooyinkaas qur-aanka ku soo arooray wuxuuna alla yidhi subxaanahu wa tacaala laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ma kaana xadiidan yuftaraa walakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi watafsiila kulli shay wa tafsiila kulli shayin wa hudan wa raxmatan liqowmin yu'minuun waa qisooyin ay ku sugan tahay cibro qaadasho iyo casharo qofka noloshiisa anfacaya asalka labaad ee ay tahay inuu ilaaliyo una kuurgalo qofka doonaya inuu ku tadabburo qur-aanka kariimka waa usluubka jadalka ama dooda ee qur-aanka waana doodihii uu qur-aanku la galay gaalada iyo kuwii diidanaa xaqa si loo caddeeyo xaqa baadilkana loo fadeexeeyo qur-aanka kariimka ayaa adeegsaday dhammaan noocyada munaadaraadka iyo doodaha wuxuuna mar gaalada kula dooday adilooyin waxyi ah isaga oo mar kale ula hadlay qaab caqli ah taas oo mucjiso iyo dhabannahays ku noqotay ladiidyada usluubka jadalka iyo doodda wuxuu qur-aanku adeegsaday asaaliib ama wadiiqooyin dhowr ah waxaana ka mid ah in qofka lala hadlayo lagu ilsaamiyo inuu qiro arrin aanu dood ka qabin si marka dambe uu u oggolaado waxa uu inkirayo allah subxaanahu wa tacaala isaga oo radinaya habeen abuurkii ay sameeyeen yahuudda ayaa waxa uu yidhi وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
wadiiqada kale ee uu adeegsaday qur-aanka marka uu la doodayo gaalada waa in kuwa lala hadlayo loo ishaaro wax uu caqligu keensanayo islamarkaana aanay diidanayn tusaalaha wadiiqadanna waxaa loo soo qaadan karaya kalaamka allah casa wajalla ee ah لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون asaaliibta iyo qaabka uu qur'aanku kula dooday kuwa diidan waxaa ka mid ah in la tuso allaha abuuray samaawaadka iyo dhulalka iyo inuu awoodo inuu nooleeyo dadka dhintay sidoo kale haddii ay beeninayaan xujooyinka qur'aanka waa gaalada eh inay iyagu la yimaadaan xujooyin cadcad oo meesha ka saaraya qur'aanka taasoo ah mid aanay marnaba soo heli karin asalka saddexaad ee ay tahay inuu ilaaliyo qofka ku tadabburaya qur'aanka kariimka waa axkaamta qur'aanka waxyaabaha uu amrayo iyo kuwa uu diidayo kuwaasoo ah takaaliifta sharciga faham gaar ah ayayna u baahan tahay in axkaam lagala soo dhex baxo aayaadka qur'aanka kariimka waxaana arrintaasi wax inooga tilmaamaya ashaykh cabdulilaah qofkan ijtihaad waxaa weeye dee shuruuda laga rabaa ay ku taagan tahay ijtihaadka qofku ijtihaadku ijtihaadiyo dadaalku dadaaliyo diinta wax kala soo baxayo qof kastoo muslim caadi kalama soo dhexi karo shuruudda waxay yidhahdeen waa inuu shan fanni uu wax ka yaqaano waa inuu maarata kitaabka ilaahay uu xifidsan yahay qiraa'aduna tajwiid fiican uu leeyahay macaanida qur-aankana uu fahmo gaar ahaan waxay yidhahdeen lasiyama alaayaat alaxkaam leanna qur-aanka waxaa ku jira aayaat alaxkaam qur-aanka qaarna wuxuu ka sheekeynaya dee caqaa'idkii iyo qisaskii iyo maaragtay qeybiyaadkii iyo wixii ummadihii hore ku dhacay wax soo socda iyo aakhiro ka sheekeynaya qaarna waa aayaad axkaamta xalaashii iyo xaaraantii iyo dee wixii waajibkii iyo karaahiyadii iyo aad garanaysa maxduurkii manduubkii bay ka sheekeynaysa marka aayaadka noocaas axkaamkana qofku in xifidsan bay leeyihiin waxaa kaloo uu laga rabaa ilahin macrifatu almaki walmadani nas la naskhay iyo kii aan maanta lagu camalfalayo weli taagan oo xukunkiisu uu jaariga yahay inuu kala barto iyo culum kaloo badan oo qur-aanka ku saabsan baa laga rabaa xaggii qur-aanka waxaa laga rabaa inuu ka dhisan yahay fanniga labaad uu ka dhisan yahay waxaa weeye xifdu xadiisi rasuulillahi sal ly slam waa axaadiisii saxaabati iyo ahaartii saxaabada inuu si fiican daraayad fiican u leeyahay ama cilmi fiican u leeyahay fanniga saddexaad ee la rabo qofka mujtahidka ee qur-aanka kala soo baxaya wax inuu yaqaano waa fiqiga bilfiqi wa xifdu madaahib alculamaa madaahibtii hore oo dee madaahibta arbaca la yaqaanaya raggii kale iyo a'imadii kaleba madhabtoodii say qur-aanka ugala soo bixi jireen fiqiga si wuxuga fahmay istinbaadkii waa inuu qofku wax ka garanayo axkaama sharciya dadkii maaragtay oo fiqiga ah waa inuu garanayo qofkii aqwaasha culimadii hore marba ka xooga badan ee raajixa ee saxiixa inuu ka qaato oo wixii daciifa iskaga taga ayaa la rabaa fanniga afraad ee laga raba waxaa weeye usuululfiqi waa ka ugu muhiimsan usuululfiqi qofkaan usuululfiqi aqoon ijtihaad iskuma deeyo midda shanaad u dambayso luuqal carabiga qofku inuu fahmayo naxwihii oo kale iyo luuqadii mufradaadkii macaani iyo fahmayo taa maxaa laga rabaa liyafhama bidalika alqur'aan walxadiid balse arrimaha kale ee muhiimka ah halkanna aanu ka sii ambaqaadi doonno islamarkaana la doonayo inuu u dhuundaloolo qofka fasiraya qur'aanka kariimka ama doonaya inuu ku tadabburo oo macaani kala soo dhex baxo waa inuu ilaaliyaa dhanka luqadda ee qur'aanka kariimka inkastoo ay tahay waddada ugu wanaagsan in qur'aanka lagu fasiro qur'aan haddana ilaalinta luqadda waxay kaalin weyn ka qaadanaysaa fahamkiisa maadaama uu ku soo degay afcarbeed cad oo fasiix ahi waxaa arrinkan soo hoosgelayaa in qofku uu fahmo weedhaha qariibka ah ee ku jira qur-aanka kariimka isaga oo sidoo kale ogaanaya inay jiraan kelimaad soo noqnoqonaya oo hadba macno gaar ah wata sida ereyga danna oo ah malada mararka qaarna qur-aanka ugu jira isaga oo faa'iideynaya yaqiin iyo wax la hubo waxaa jirta mas'ale kale oo ay culimmada qur-aanku ka hadlaan marka la joogo tafsiirka taas oo ah in dikriga allah ay ku jiraan kelimaad isfangashan oo loola jeedo hadallo qoraal ahaan kala duwan balse isku macno ah isna daba yaalla inkasta oo mashaa'ikhda qaar ay sheegaan inay jiraan kelimaad noocaas ah haddana badi culimmada muslimiinta ee arrimaha qur'aanka ka hadlahi waxay tilmaamayaan inaanu jirin erey soo noqnoqonaya oo micnaha ereygii hore wata waxaana qur'aanka weedh kasta oo gooni u xusan uu faa'iideynayaa micno hor leh oo ka duwan kii ka horreeyey waxaa sidoo kale xusid mudan in mufasirka iyo xataa qof kasta oo ku tadabburaya uu u dhug yeesho in alfaadda qur'aanka ay yeelan karayaan macaani xaqiiqo ah iyo kuwa majaas ah mas'aladan oo muhiimaddeeda leh laguna barto culumta usuulu fiqhiga iyo balaaqada ayaa waxaa si kooban inoogu sharaxaya ashaykh nuur mucallim cabdiraxmaan alxaqiiqatu walmajaas marka hore luga alcarabiya marka laga hadlayo waxaa la yidhaha haddaad tidhaah libaaxaan arkay lafdigaasu ula jeedada ugu horrayso dhabtaa uu ku dhacayaa bahalka dadka ugaarsada ee dilaagahay libaaxa la yidhaah ku dhaca xaqiiqa markaad rabto taas wahay mararka qaarkooda waxaa loola jeedaa nin geesiya sida ra'aytu asadan yaquudu sayaara oo kale libaax oo gaari kaxay haaya libaax gaari ma kaxeeya waa sidee laakiin hadda looma jeedo inaan loo jeedina waxaa tusaale ka ah arrinta la xiriirta cibaaradaas oo ah yaquudu sayaara ama ra'aytu asadan yarmi ama ra'aytu asadan yamshi fi suuq ama ra'aytu asadan yusalli fi lmasjid xaqiiqaya majaas waxaasaa loo yaqaanaa ma ku jiraa marka culammadu waxay isku maandhaafeen qur-aanka iyo sunnada iyo luga alcarabiya ama luga alcarabiya iyo qur-aanka iyo sunnada xaqiiqo iyadu asal waayo ku jirtaa mase kuma jirta lama dhahay laakiin majaaz luqada ma ku jiraa ma ku jiraa qur-aanka ma ku jiraa xadiidka taas waayo midda in laga hadlaya ta xaqiiqo iyada layska warsamaayo asal waa iyadu culammada marka inta badan waxay leeyihiin luqada iyo qur-aanka iyo sunnada majaaz waa ku jiraa nimanka leeya xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada iyo culamaau luqa culamaau lbayaan waxay qabaan intaasba majaas waa ku jira xaqiiqada la soo weydiye ma horaan ugu sheegay asal waa iyadu raggaas saasay qabaan rag diidayna way jiraan oo waxaa ka mida ragga diiday oo qur-aanka weliba majaas kuma jira yidhi ibnu taymiya raxmatullaahi caleyh ibnuqayim raxmatullaahi caleyh yaa ka mid ah ragga mucaasiriinta ah ama waqtigeena u dhow waxaa ka mid ah sheekh moxamed amiin shanqiid raxmatullaahi caleyh isugane waxaa jira qolo kale oo dhahaysa majaas luqada waa ku jiraa qur-aankana waa ku jira xadiidkana waa ku jira laakiin waxaa laga saaraya oo majaas kuma jiro la dhahaa aayaadka ku saabsan sifaatullaahi subxaanahu watacaala tilmaamihiisa waxay ku saabsan ee qur-aanka aayadihiisa ah iyo axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxay ku saabsan sifaatullaahi subxaanahu watacaala qaarna saasay yidhaahdeen si kastaba ha noqotee majaasku farac waaye asal ma ah qur-aanka iyo xadiidka asal waxaa ku ah xaqiiqo aayaadka iyo axaadiidta alfaadeeda tuxmal cala alxaqiiqati laa cala almajaazi saarif haddaan la helin oo xaqiiqada ka leexiya ee sharci ah
قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa qaybta koob iyo tobnaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan tan iyo qaybta xigta waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
تكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان